aan ku horreynaya baarlamaanka soomaaliya ayaa shalay codka kalsoonidaa siiyey ra-iisul wasaaraha cusub ee uu magacaabay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo toddobiiyo tobankii bishan sebtembar ra-iisul wasaaraha ayaa ka hor codka kalsoonida ka hadlay qodobo uu sheegay inuu muhiimadda siin doono ay ka mid yihiin amniga doorashada dhaqaalaha bixinta adeega garsoorka iyo qodobo kale haddaba qaar ka mid a siyaasiyiinta iyo bulshada muqdisho ayaa aragtidooda ka dhiibtay howlaha horyaalla ra-iisul wasaaraha cusub muddada kooban ee uu haysto wariyaha v o eda saynab abuukar maxamed ayaana aragtidooda weydiisay xildhibaan yacquub cali maxamed oo ka tirsan golaha shacabka ra-iisul wasaaraha oo shalay kalsoonida baarlamaanka uu siiyey wakhtiga harsan iyo inta qodobada uu sheegay oo asaga la haddii uu maanta uu ku bilaabayo iskuma filna mana ku filna oo mana hagaajin karo mana samayn karo sidaas darteed marka waxay iska ahayd waa arrin guud qof kasta oo musharax ah uu soo jeedin lahaa unbuu soo jeediyey saas ayaa ila tahani marka sidaas darteeda waxaan ku talin lahaa haddii oo fursad uu u baahan yahay ra-iisul wasaaraha fursad baarlamaanka iyo xukuumadda in madaxweynaha kuma filna dalkan waa siyaasiyiin badanaa jirta maamul goboleedyada jira aragtooyinkaas haddaan se inclusiveaan lagu dhigin ama heshiisaan lagu ahayn sharcid loogu kordhin karo baarlamaan keligiis ma samayn karo marka sidaas waxay u baahan tahay si ra-isul wasaare waqti u helo wax siduu qoraalkiis uu ku sheegay wax heshiis lagu yahay oo waqtin uu ku heli karo oo amnigii iyo horumarka dhaqaalaha iyo oo dadka doorasho lagu qancin karo waa in waqti inclusive ama heshiisiin loo wada dhan yahay oo daneeyaasha siyaasadda ay ku heshiiyaan intaas ayaa fursad ka heli karaa isleeyahay awalun ilaahay baa mahad iskale magacaygu waa namadoon bedel laangare oo loo yaqaano bedel jaamac xirsi gobolka banaadir degan namadoonnada soomaaliyeed ka mida fakirkayga su-aashan haddii aan ka dhiibto horta dowladdu waxaa lay geeljiruha asaga oo usha meeshu ka goynayo og ayuu adiga ku ogaal weydiiya oo yidhaahdaa xaggeen ka gooyaa ushan horta dowladdu ayaday u taallaa iyo ragga xukuumadda haya say wax odhanayaan laakiin annaga odayaal ahaan iyo shacbi ahaan soomaaliyeed dhaqanka yaga haddaan u fiiriyo arrintan siddeeddii qodob oo baarlamaanka hortiisa ka ballanqaaday ra-iisul wasaaraha cusub inuusan baldaa afar siddeeduu fuliye mid qura inuusan ka fulin karin baan anigu aaminsanaha inuu wakti u helo oo jaanis u helo oo fursad loo siiyo mooye sababtoo ah barkee saddex sane iyo bar yaa lagu gaarsiin waayey dalkii dhannaa raggii joogay wax ku qaban waayeen afar bilood ninku waxba kuma qaban karo anuu saasaan aaminsanahay cadeer inuu jaanis la siiyo jaaniskaale uu ka faa'iidaysto asaguna wixii uu markaas ilaahay waafajiyana uu qabto magacaygu waa warsan xasan maxamed joogto magaalada muqdisho waxaan leeyahay ra-iisul wasaaraha soomaaliya maanta loo doortay wuxuu ku soo aaday waqti culus wuxuu ku soo aaday waqti kala guur ah waxaa la gudboon ra-iisul wasaaraha soomaaliya maanta inuu ummadda soomaaliya maanta dhibkay ku jirto oo ka sabata bixiyo inuu soo dhiso ra-iisul wasaaruhu xakuumad taya leh oo dalka wax badan ka bedeli karta wax badan ka qaban karta xakuumad aan ahayn xakuumad la adeegsan kare ah xakuumad shicibka u adeegta inuu keeno ra-iisul wasaaruhu ra-iisul wasaare waxaan kaloo kaa codsanaynaa haddaanu nahay gabdhaha soomaaliyeed annaga xaquuqdeenna ma helno xaquuqdeenna waa nagu tuntaa waxaan rabnaa maanta dowladdaada inaad siisid soddon xubnood gabdhaha soomaaliyeed inaadna siiso toban wasiir inaadna siiso toban wasiir ku-xigeen inaadna siiso toban wasiir dowlo gabdhuhu waa dadaan dalka dhibaatayn gabdhuhu waa dad wasaaradda ay qabtaan ama haayadda ay qabtaan si qalbisamiya uga shaqeeya dalkooda aan dhibaato ra-iisul wasaare waxaan kaa codsanaynaa fiiro dheer aad u yeelatad xakuumadda maanta aad soo dhisaysay inayna noqoto xakuumad tayale xakuumad tayalena waxaa keeni kara markaad gabdhaha iyo ragga isu dheeli tirtid wax wanaagsan baa ka soo baxaya xakuumaddaas bismillaahi raxmaan raxiim horta magacaygu waa abwaan cabdisalaam axmed gabayre abwaaniinta soomaaliyeed baan ka mid ahay waxaana deganahay magaalada muqdisho marka ra-iisul wasaaraha waxaa hor yaalla arrin culus soomaalidana degdegaa lagu salliday degdegay iska daayaan waxaa la gaaray go'aan gar baa la qaaday gogol baa la dhigay ayagoo taas u fiirinaya horumarka waddanka iyo waxa dan noo ah waxaan leeyahay ha loogu noqdo dib go'aankii la gaaray ha la kordhiyo xilliga wax lagu qaban karo ugu yaraan hal sana u yar xilli muuqaalka qofku xafiiska waxaa ka jiray meesha horumarku gaartay meesha gaabasku ka jiray si ra-iisul wasaare u ogaado hal waqti ha lagu daraan leeya kolley dalka iyo dadka wuu yaqaanaa nin soomaaliya weeye dad la shaqayn kara oo xilliga la jaan qaadi kara inuu soo magacaabo
magacaygu waa maxamed nuur maxamed kamida dadka degan magaalada muqdisho waxaan qabaa anugu aragtidayda ra-iisul wasaaraha cusub inuu maaragtay xukuumadda uu soo dhisaya ay noqoto mid loo siman yahay oo cid walbahayba ay iska dhex aragto siyaasiyiinta mucaaradka iyo muxaafidka labadaba ay iska dhex arkaan oo qof walba ay ku jirto oo soomaaliya u sinan tahay si loogu kalsoonaado isagana ay ugu fudaato howlihiisa shaqo oo hadda hor yaalla xaalad adagu wadanka ku jira waqtiguna waa maaragta gaaban yahay marka sharafta iyo kalsoonida iyo sumcadda ra-iisul wasaaraha soomaaliya cusub hadda waxaa maaragtay aada iyo aada ugu wanaagsan inuu cid walba oo maaragtay ay maaragtay si degan oo sharaf leh wanaagsan oo maaragtay oo aan si gaara loo fiirinayn iyo waxyaalaha hadda dadku qabaan oo ah maaragtay in cid gaara iyo xoogaa xaggeeda u jiro inaysan meesha ka muuqan waxaa la yidhahdaa xasan maxamuud raage magaalada muqdisho aan joogaa ra-iisul wasaaraha cusub waxaan dhihi lahay waqti koobanaa lagu siiyey waxaan dhihi lahay waqtiga kooban ka faa'iidayso sameey nin dalka iyo dadka wax u qaban kara dad wax u qaban kara wiil iyo gabar ciday doontaan ha ahaadaane soo dhis xukuumad taya leh oo ka faa'iidaysan karta bilaha yaroo kuu haray adoon u fiirinin baarlamaanoo ku jira iyo wasiiro u ahaan jira adoon u fiirinin aniga saasay ila tahay kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah bulshada muqdisho oo aragtidooda ka dhiibanayay waxaa horyaala ra-iisul wasaaraha cusub ee uu shalay baarlamaanka soomaaliya kalsoonida siiyey